dooni kala laabashada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi annagoo ah xildhibaanada ku saxiixan eedeynta soo jeedinta mooshinka kalsooni kala noqoshada mudane maxamed xaashi cabdi waxaan si xushmad leh ku xushmad ku dheexan tahay mudanayaasha sharafta leh ee xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ugu soo gudbin ugu soo gudbinaynaa soo jeedinta kalsooni kala noqoshada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug kadib markaan aragnay qodobka koobaad qodobka sideedaad farqada farqadiisa koowaad oo dhigaya xeerka xeerka ay xeerka ayaa ka sarreeya qof kasta qof kasta oo dhammaan qof kasta iyo dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug waxaynu u wada hogaansannahay dastuurka xeer hoosaadka jamhuuriyadda federaalka iyo dastuurka iyo xeerka xeerka dowlad goboleedka galmudug qodobka saddexaad qodobka konton iyo sagaalaad farqadiisa goowaad oo ka hadlaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku-xigeenkiisa marka ay ku sifoobaan ku-xadgudubka dastuurka iyo xeer iyo xeerka dowlad goboleedka galmudug xeerhoosaadka dowlad goboleedka galmudug xeer hoosaadka dowlad goboleedka galmudug markay ku xadgudbaan qodob marka haddana soo qaadano qodobka lixdanaad farqadiisa koobaad ee qeexaya sii haynta xilka madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug uu gudan waayey waajibaadkiisii dalka galmudug maxamed cabdulai maxamed xaashi carabey inta hadda aada maqlayseen oo lagu eedeeyey oo dastuuriga ah waxaa u dheer iska horkeen ummadda iyo bulshada galmudug iyo dhibaato sababtay dilal aad u murugo badan oo hooyooyin iyo waalidiin reer galmuduga ay ku waayeen carruurtoodii qaaliga ahayd iyadoo maantay cid kala xisaabtantay maanta ka hor ama cid kala hadashay si fagaar ah aysan jirin waxaan aada ugu faraxsanaan lahaa in ay jirto markii xilka laga qaado kabacdi maxkamad cadaalad ah oo la soo taago maxamed xaashi carabe dhibaatooyinka uu ka geystay deegaanka uu sheeganayo inuu ka soo jeedo inkastoo aan hubo inuu ku dhashay magaalada walaweyn maxamed xaashi waxaa deegaan ahaan uu asal ahaan ka soo jeedaa magaalada baranbar waxa uu u tegey arrin mashruuc isaga markaasoo ahayd hadda ka hor oo uu ku sheegay inuu ka wado dibu heshiisiin dibu heshiisiintaas dadkii uu ku marti qaaday inay ka soo qayb galaan qayb ka mid ah ayaa ku dhimantay kuna dhaawacantay dhibaato iyo dil ay u geysteen rag ka mida istaafkiisii asaga la socda waardiyaha oo ahaa maxamed xaashi kama saba farin kama tacsiyeyn
madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug qodobka koowaad waxaa weeye ku xilgudasho la-aan waa qodobka koowaad taas ay og yihiin xildhibaanadu dhammaan iyo bulshada rayidka ee maamulka galmudug oo wax lagu tasbiiraya ahayn waan iska soo koobayaa insha allahu tacaala qodobka labaad madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi wuxuu ku eedeysan yahay wuxuu jabiyey afar iyo tobankii qodol oo lagu heshiiyey jabuuti qodob muhiim ah oo ka mid ah oo ah qodobka sideedaad kaasoo qorayay maamulka degmooyinku inay xilka sii hayaan guddoomiyeyaasha degmooyinku inay xilka sii hayaan inta laga dhisayo golo wasiir oo maamulka galmudug dhammaan ay wada dhistaan kabacdii dul sameeyey degmada qalabkala guddoomiyaheeda jaamac xayre maxamed buu wuxuu ku sameeyey xilka qaadis
hogeenka maxamed qodob badan laga soo sheegay wuxuu ka markhaati ahay oo joogay jirkii wadahadalka labada maamul ee jabuuti wuxuu goobjoog ka ahay saxiixaha madaxtooyada soomaaliya ka dhacay ay goobjoogo kadahayeen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullahi farmaajo iyo rasaal xasan cana deere iyo beesha calanka wuxuu codii midnimo soomaaleed caasimada galmudug isku darka baarlamaanka intaas asigoo sameeyey aa haddana dastuurka wuxuu qulayaa qodobka sideedaad saraynta sharciga inuu qof walba ka sareeyo sharciga iyo wax walba dastuurka qodobkiisa labaad wuxuu qorayaa dowladgoboleedka galmudug inuu yahay diinta islaamka inay diin islaam tahay madaxweyne ku-xigeenka war uu mar idaacadda ka hadlayo wuxuu yidhi in dowladda galmudug ay u sameyn yihiin ninka gaalka ah iyo ninka muslimka ah nin gaal iyo muslim galmudug muslima galmudug waxaa iskale islaam waxaa degan islaam dastuurkeenaa qoraaya dastuurkaan ku ansaxinay anagoo cod buuxleh haddii uu yaqaano deegaanada galmudug dadka dega waa la yaqaanaa qola gaala hadday jirto hanoo caddeeya maxaa maxaash
madaxweyne ku-xigeenka dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey inuu gebi ahaanba ku sifoobay gaar ahaan qodobka konton iyo siddeedaad farbadiisa koowaad xarabkiisa b oo caddaynaya xilgudasho la'aanta madaxweyne ku-xigeenka kaas oo ka mid ah qodobada uu ku weynayo xilkiisa dastuuriga isla qodobka konton iyo lixaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug wuxuu qeexaya farbadiisa labaad ka maqnaansho muddo ka badan afartan iyo shan casho xafiiskiisa iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug isagoo ka tegay deegaanada dowlad goboleedka gidaaryo marka yeer siddeed iyo tobankii abriil runtii waad ogsoon tihiin arrintaas inay tahay arrin maaragtay aan sharciga u degsan dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan dastuurka inuu madaxweyne ku-xogeenka u hareer maray qodobka lixdan iyo koowaad farqadiisa koowaad madaxweyne ku-xigeenku waa kaaliyaha madaxweynaha wuu ku dhacadaa madaxweyne ku-xigeenku waxaa la rabay inuu garab istaago taageero madaxweyne ku-xigeenka isagoo ku taageeraya waxyaabaha uu ku saxan yahay sida uu ugu taagan yahay dastuurka iyo matalaadda shacabka dowlad goboleedka galmudug ugu hayo gebi ahaanba uu kuu yimid qodobkaas isla qodobka lixdan iyo koowaad farqadiisa labaad madaxweyne ku-xigeenku waxa uu qabtaa xilka madaxweyne marka uu maqan yahay madaxweynuhu taana wuu ku dhaca isla qodobka lixdan iyo koowaad farqadiisa shanaad farqadiisa macnaha saddexaad madaxweyne ku-xigeenku waxa uu shaqadiisa madaxweyne ku-xigeen gudan karaa marka oo warqad ugu igmado si warqad ah dukumiinti marka ugu igmado madaxweynaha dowlad goboleedka
wuxuu gacanta kula jiraa wuu ka shaqaynayaa in uu sharciga istaago wuxuu dhabarjabin ku hayaa la xisaabtanka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo ilaalinta sharciyadda saysan taasu dhicin wuxuu cadaado ka abaabulay xubno kooban oo baarlamaan ah iyo guddoomiyihii hore inuu kala shaqeeyo sidii sharciga iyo wada xisaabtanka uusan u dhicin waxaana markhaati ka ah dhammaan dadka reer galmudug